bismi illaahi araxmaani araxiim alle ayay mahad oo dhan u sugnaatay allihii awoodda iyo cilmiga badnaa boqorkii tahirnaa ee ka dheeraa xumaan iyo nuqsaan oo dhan waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu hanuuniyey diinta islaamka taas oo ku taagan tiirar waaweyn oo shan ah waxaan qirayaa in allaah waaxidka ah ee weynida iyo karaamada u saaxiibka ah mooye aan alle kale oo xaq lagu caabudaa aanu jirin koonkan sidoo kale waxaan qiraynaa in nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu yahay addoonkii alle iyo rasuulkii uu u soo dirsaday koonkan naxariis nabadgelyihi naxariisi korkiisa ha ahaatee isaga iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisii iyo inta jidkoodii raacdayba intaa kadib dadka ilaahay rumeeyeyow alle ka baqa subxaanahu wa tacaala oo sameeya wuxuu alle idin faray kana hara wuxuu idinka reebay allena waxa uu jecel yahay kuwa isaga ka baqa ciribta dambe ee wanaagsanna iyaga ayuu siiyey walaalayaal alle kacabsiga waxa uu sabab u yahay helidda khayr adduun iyo mid aakhiro alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ما يدين كورمايو ما يدين شيغا وحك خير بدن كي الناس لقصوا ورمايو الدنيا دا أه كوا إلهي كبغي ربي أكتيس وحي كليهين جنوين أي هوستيد وبرقانيان وبيال كلا نوعه وأي كوا رهيان وحين إليهين حاسس وناكسن أولا طهيري oo kaliya korba laga tahiray waxaa intaa dheer raalli ahaansho ilaahay xaggiisa ka ahaaday inay leeyihiin allena waa uu arkaa addoommaha waxay samaynayaan alle waxaa kale uu yidhi walow anna ahla alquraa aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaa'i waalard haddii dadka magaalooyinka degani ay ilaahay rumayn lahaayeen waxaan kusoo korkooda usoo furi lahayn barakooyinka samada roob baan u keeni lahayn waalardi iyo barakooyinka dhulka khayraadka dhulkaan usoo saari lahayn ha yeeshee waa ay beeniyeen markaasaanu ciqaab ciqaabnay dembigay kasbanayeen ku ciqaabnay baa ilaha yidhi sidoo kale alle waxa uu la hadlay addoommadiisa xajka jooga ee xujayda ah waxaana uu addoommadiisa xujayda ayuu la hadlay waxaana uu faray in ay isaga ka baqaan wuxuuna yidhi subxaanah watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan wattaquu llaha ina allaha shadiid alciqaab isu kaashada wanaagga iyo allakabaqa isu kaashada hana isu kaashanina cadaawadda iyo dembiga ha isu kaashanina ilaahayna ka baqa ilaahay waa miday ciqaabtiisu daran tahaye walaalayaal alle kacabsigu waa diinta alle oo laoo la qabsado sharcigiisa oo lagu dhaqmo iyadoo laga baqayo ciqaabtiisa islamarkaasina la rajaynayo ajar wanaagsan iyo khayr diinta diinta waa midii alle uu taam yeelay maanta oo kale markii ay soo degtay aayadda qur-aanka ah alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina maanta ayaanu idiin dhammaystirnay diintiinnii waanu idiin taam yeelnay waxaana korkiina ku dhammaystirnay nimcadayda islaamnimada iyo diinta ah waxaana raalli idinka ahay islaamka ayaan diin ahaan raalli idinka ahay buu ilaha yidhi diinta islaamku waa saddex derajo ama saddex xeer waxaa ugu derajo sarreeya ixsaanka taasoo nabigu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku fasiray orahdiisa ah alixsaanu an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraaka muttafaqun calayh ixsaanku waa inaad ilaahay caabuddo sidii adigoo arkaya oo kale haddii aadan ahayn mid arkaya adigu isaga ayaa alle ku arkaya jala wacala waxaa kaloo ilaahay yidhi subxaanah liladiina axsanuu fi hadihi dunya xasanah waladaaru laakhirati khayr walanicma daaru lmuttaqiin kuwa samafalayaashaahi adduunka waxay leeyihiin adduunka dhexdiis waxay ku leeyihiin wanaag bay ku leeyihiin daarta dambaana u khayr badan daarta dambe ayaana u khayr badan ilaahay wuxuu yidhi walanicma daaru lmuttaqiin dadka ilaahay ka baqay hoygoodii daartooda ayaa nimco lahaatay oo janno ah wey darajada labaad ee diinta waa darajada iimaanka iimaanku waa oraha afka lagaga dhawaaqo qalbigana laga gunto ama lagu gunto oo laga aamino xubnahana lagaga camal falo weeyaan wuxuu iimaanka ku siyaadaa camalka wanaagsan wuxuuna ku nusqaamaa macaasida waxaa waana dhowr iyo toddobaatan qaybood waxaa ugu sarreeya kelimada towxiidka laa ilaaha ila allah waxaana ugu derajo hooseeya jidka oo laga leexiyo wixii dadka dhibaya xeshoodkuna waa qayb ka mid a iimaanka waxaa iimaanka ka mid ah in qaraabada la xidhiidhiyo waalidka loo samafalo hadalka la wanaajiyo runta oo la sheego ballamaha iyo heshiisyada la galo oo la fuliyo iyo akhlaaqda oo la hagaajiyo ayaa ka mid ah ilaahay wuxuu qur-aanka ku yidhi wacbud ullaha walaa tushrikuu bihi shayan wabilwaalidayn ixsaanan wabidi lqurba walyataama walmasaakiini waljaari di lqurba waljaari ljunubi walsaaxibi biljanbi wabni sabiil wamaa malakat aymaanukum ina allaha laa yuxibu man kaana mukhtaalan fakhuura ilaahay caabuda dadow keligiis waxna hala wadaajinin cibaadadiisa waalidiintiina idin dhashayna u samafala kuwa qaraabada u saaxiibkana u samafala agoommaha iyo masaakiintana usamafaga u samafala deriska qaraabada kula ah ama deegaan ahaan kugu dhowna u samafal deriska kaa fog qaraab ahaan ama deegaan ahaan kaa fogna u samafal saaxiibka kugu dhegan ee mar walba ku laazimaya safar ama xaas ha ku ahaato ama safar aad ku wada jirtaane ama daraase iyo wax kaleba aad ku wada jirtaane qofka saaxiibka ee kugu dhowna isagana u samafal qofka musaafirka ee waddada marayaan u samafal kuwa ay gacmihiinu milkiday addoomahan u samafala in allaha laa yuxibu man kaana mukhtaalan faquura ilaahay ma jecela kuwa xariga kibreeya markay soconayaan isqalqalloociya markay hadlayaana faana ee faanka badan wey waxa uu kale ilaahay yidhi subxaanah yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud muminiinay dadka ilaahay rumeeyey oofiya ballamaha ilahay waxa uu kaloo yidhi waqul licibaadi yaquulu latii hiya axsan ina ashayطaana yanzaqu baynahum ina ashayطaana kaana lilinsaani caduwan mubiina addoommadeedi waxaad ku tiraahdaa inay ku hadlaan waxaad u sheegtaa inay ku hadlaan kelmadateeda wanaagsan inay ku hadlaan markay isla tacaamulayaan oo isla hadlayaan hadalka kiisa wanaagsan ha doortaano waayo shaydaanka dhexdooda waswaasinayo o isku diraya shaydaankana wuxuu aaday mid cadow u ah insaanka cadaawadiisuna ay caddahay wey waxa uu kaloo ilaahay yidhi subxaanah walaa tastawi alxasanatu wala asayi'ah idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim ma sinnaba ilaahay yidhi xumaan iyo samaan arrin wanaagsan iyo arrin xun marnaba ma sinna haddii lagu xumeeyo adigu waxaad ku difaacdaa oo ku celisaayo jawaab uga dhigtaa wax wey wax wanaagsan wey haddii lagu cayo adigu ammaan haddii lagu gooyo adigu xidhiidhi faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa waaba markaa waxaa dhacaysa adiga iyo kii cadaawadu idin dhexaysa ee ku nibcaa waxaaba uu kuu noqonaya kaannahu waliyun xamiim mid aad kuu jecelo kuu dhow oo gacali ah ku ah isokeeye ayuu kuu noqon wey wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ila duu xadin cadiim arrintaa lama siiyo lama waafajiyo lalama kulan siiyo ila kuwa samra mooyaan lamana siiyo qof samirkaasna ma helo qof dheef weyn leh oo ilaahay doortay oo waafajiyey mooye cid kale ma hesho wey akhlaaqda noocaasa cid kasta ma hesho wey cid ilaahay doortay mooye iimaanka waxaa ka mid ah in lagu samro masaa'ibta iyo masiibooyinka alle qadare ee kugu dhacaya iyo in lagu shukriyo nimcada alle in laga toobad keeno lagana qoomumeeyo macaasida iyo gafafka alle wuxuu yidhi subxaanah inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bikayri xisaab waxaa loo oofinayaa un kuwa samray waxaa loo oofinayaa kuwa samray unbaa loo oofinaya ajarkooga iyo abaalkooga iyadoon loo xisaabin wey wuxuu kaloo ilaahay yidhi waid taadana rabbukum lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid rabbi wuxuu ogeysiiyey waxwey dadka wuxuu u sheegay dadow rabbigiin markii ogeysiiyey haddii nimcada aan idin siiyey iigu shukrisaan waan idin siyaadin waa idin kordhin walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddiise aad iga abaal dhacdaan oad igu kufrisaan oad ku shukrin weydaan cadaabkaygu waa uu daran yahay wey waxa uu kaloo ilaahay yidhi subxaanah wa an istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi war ilaahay dembi dhaaf weydiista dadow oo u toobadkeena oo dembigiina kasoo laabta yumatickum haddii aad sidaas samaysaan ilaahay waa idin raaxayn mataacan xasanan raaxo wanaagsan si macaan nolol wanaagsan ba idinku noolayn ilaa ajalin musaman muddo magacaaban inta laga gaarayo waa inta waktigii aad noloshiina ka harsanayd ee waxweye adduunka ilaahay idiin qoray si wanaagsan baa u dhammaysanaysaan cimrigiina wayu'ti kula dii fadlin fadlah qof kasta oo dheeraad la yimaado wanaag dheeraada sameeyaana ilaahay wuxuu yidhi dheeraadkiisuu leeyahay wuu siinayaa wain tawallow fa innii akhaafu calaykum cadaaba yowmin kabiir haddiise aad jeesataan waxaan idinka baqahayaa maalin cadaab maalin weyn oo soo socda cadaabkiisaan idinka baqahayaa wey iimaanka tiirarkiisu waa lix waana in alleh la rumeeyo subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa la rumeeyo kutubtiisa la rumeeyo rusushiisa la rumeeyo maalinta qiyaame la rumeeyo qadarkana la rumeeyo khayrkiisa iyo sharkiisaba wuxuu ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala walakina albira man aamana billahi walyowmi alaakhiri walmalaa'ikati walkitaabi wannabiyiin waxa weeyaan samafalku ma aha in mashriq iyo maqrib loo jeesto yacni waxa weeye in qoladii yahuud buu ilahay ka warramayey mashriq iyo maqrib in loo jeesto ma aha laakiin samafalku waxa weeyaan waxaa samafale ah qofka ilaahay rumeeyey oo aakhire rumeeyey oo malaa'igta rumeeyey oo kitaabka kutubta rumeeyey ilaahay soo dejiyey ama kitaabka kanba rumeeyey wanabiyiina nebiyadan rumeeyey marka waa iimaankii arkaantiisii oo lixda ahayd wuxuu kaloo ilaahay subxaana wa tacaala yidhi ina kula shayin khalaqnaahu biqadar wax kasta annaga abuurnay qadar iyo xukun iyo qado ayaanu ku abuurnay baa ilahay yidhi subxana wa tacaala iimaanka waxa uu keenayaa badbaado iyo liibaan adduun iyo mid aakhiro wuxuu alle yidhi subxaanahu wa tacaala wacd allahu lmu'miniina waalmu'minaati jannaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wamasaakina طayibatan fi jannaati cadnin waridwaanu min allahi akbar dalika huwa alfawzu alcadiim ilaahay wuxuu ragga muminiinta iyo gabdhaha muminaadka ay u ballan qaaday oo u yaboohay jannooyin ay hoostooda burqanayaan webiyaal kala noocnooc ah oo ay ku waarahayaan waxaa kaloo ay leeyihiin waxa weeyaan guryo wan wanaagsan oo qurux badan bay leeyihiin jannada aan dhammaanayn dhexdeeda ku leeyihiin ilaahay raalli ahaanshihiisa ayaana ka weyn waxaasoo dhan jannada waxaa ka weyn ilahay raalli ahaanshihiisa oo raalli ahaanshaha ilahayna way helayaan waana liibaan liibaanta weynna waa taaba ilahay subxaana wa tacaala wuxuu kaloo ilaahay subxaana wa tacaala yidhi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun kuwa ilaahay rumeeyey oo aan ku barxin oon ku dheehin iimaankooga dulmi iyo shirki aan ku dheehin kuwaas ayaa amni baa ilaahi aakhir waxay amni ka helayaan cadaabka ilaahay iyo ciqaabtiisa adduunkana waa ay toosan yihiin tub toosan bay hayaan wey wuxuu kaloo ilaahay subxaana wa tacaala yidhi inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati addunya wa yowma yaquumu alashhaad annaga waxaan u hiilinaynaaba ilaahay rusushayada iyo dadka muminiinta ah annagaa u hiilinaynaa nolosha adduunyada dhexdeeda maalinka ay markhaatiyaashu istaagayaan oo qiyaamaha la joogaana waa u hiilinaynaaba ilahi subxana wa tacaala oo maalinkaasna waa la badbaadin alle oo la rumeeyo waxaa soo gudagelaya in la rumeeyo inuu isaga keligiis wax abuuray yahay barbaariyaha leeyahay barbaarinta iyo maamulka makhluuqa koonkan oo dhan iyo inuu ilaahay ku sifaysan yahay sifooyin sarsare uuna leeyahay magacyo wan wanaagsan wuxuu ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarsh dadow rabbigiin waa midka ku abuuray samaawaadkii arlada maalmo lixa gudahood dabeetana ka sara maray oo ku ekaaday carshigiisa yuqshi leyla annahaar yuqshi leyla annahaar habeenkii buu ku daboola maalinkii yatlubhu xafiidan markaasuu waxa weeyaan raadsan oo cayrsan si deg deg ah ayaabuu midba midka kale u dabageli oo u cayrsan oo meesha uga saari washamsa walqamara walnujuuma musakharaatin biamrih qoraxda iyo dayaxa iyo xidiguhuba waxay ku sakhiran yihin oo ku soconayaan ilaahay fududayntiisa iyo taskhiirintiisa ay ku socdaan oo meeshii lagu talagalay falagii loogu talagalay bay marayaan alaa lahu alkhalqu waalamr war baraaruga oo abuurkana ilaahay baa iska leh keligiis talada iyo xukunkana ilaahay keligii baa iska leh tabaaraka allahu rabb alcaalamiin ilahay baa khayrkiisu batay oo sarreeya caalamiinto dhan rabbigooda ahaa udcuu rabbakum tadarucan wakhufya rabbigiin barya idinkoo isbihinbihinaya isdhuldhigaya si hoosena u baryaya inahu laa yuxibu lmuctadiin ilaahay ma jecla kuwa xadgudba oo ducada ku xadgudba si guudna ugu xadgudba si gaarana ducada uga xadgudba walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha ha fasaadinina arlada markuu ilaahay hagaajiyey kadib oo tawxiid iyo diin iyo iima khayr dhigay wadcuuhu khawfan wa tamaca ilaahay barya idinkoo ka baqaya ciqaabtiisa rajaynayo jirinaya naxariistiisa iyo jannadiisa ina raxmat allahi qariibun min almuxsiniin ilaahay naxariistiisa waxay u dhowdahay dadka samafalayaasha ah waxaan rumaysannahay malaa'igta karaamaysan waxa uu alle subxaanahu wa tacaala yidhi takaadu samaawaatu yatafatarna min fawqihinna walmalaa'ikatu yusabbixuuna bixamdi rabbihim wayastakfiruuna liman fi lardi alaa ina allaha huwa algafuuru raxiim samaawaadku waxay ku siganayaan inay soo dhacdhacaan oy soo dildilaacaan xagga sare ka soo daataan walmalaa'ikatu malaa'igtuna yusabixuuna bixamdi rabbihim waxay u tasbiixsanayaan ilaahay iyagoo ku daraya mahaddiisa wayastakfiruuna liman fi lardi waxay dembi dhaaf u dalbayaan dadka adduunka ku noola mu'miniinta ah alaa ina allaha huwa algafuuru raxiim baraarugo oo ilaahay waa midka dembi dhaafaha badan oo naxariista badan waxaan kaloo rumaysannahay wixii uu alle soo wixii uu alle soo dejiyey ee kutub ahaa oo ay ka mid yihiin towraad iyo injiil qur'aankanina alle waxa uu ka dhigay mid kutubtii hore ilaalinaya caddaynaya ka markhaati kacaya sida uu ilaahay qur-aanka ku yidhi waanzalna ilayka alkitaaba bilxaqi musadiqan lima bayna yadayhi wamuhaymina min alkitaabi wamuhayminan calayh waxaan kuu soo dejinay suubane kitaabkaan kugu soo dejinay qur-aanka ah cadaalad si xaq ah iyadoo oo xaq ku dheehan yahay baan kuu soo dejinay waxa uu rumaynayaa oo u markhaati kacaya wixii ka horreeyay kutub ahaa ilaahay soo dejiyey waana muhayminan calayhi waana mid ilaalinayo waxa weeyaan raqiib ah oo waxa weeyaan ilaalinaya weeye kutubtii hore wixii ku qornaa oo waxa weeyaan aan la nasakhin waana gudageli uuna uuna shamliyey weeye وقال الله تعالى إله وحو كلو يري الله لا إله إلا هو الحي القيوم إله حق لو عبد مجرو إلهي مويانه اللي حي أهي نولا قيوم كأها إهيغن كأهي أتاقنا كون كان إياك أدومها مام الكوضة نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وحو كوكسو دادتشي ومر بمر كوكسو دادتشي قرآن كا أيو كوكسو دجي كتاب كان قرآن كا إساقو حق ديهان وانا مد رمينيا ومر خاتك عيا كتبتي سيك هريسي وأنزل التوراة والإنجيل من قبل توراة إنجيل هري أي أسود تشيو وأي كهريين هدى للناس وأنزل الفرقان قرآن دتك هنون وهايين أما قرآن كان دتك هنون ويهي فرقان إلهي وأسود تشيو كي حق بعض الكلساري وحكى الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين waxaan dhab ahaan hortaa dirnay rasuul allow rasuul baanu dirnay ummadahoodaanu u dirnay waxay ula yimaadeen oo ula tageen xujooyin cadcadoo tusinaya nabinimadooda way ay diideenoo way beeniyeen markaasaanu halaagnay fantaqamnaa waanu ka argoosanay min aladiina ajramuu kuwii dambiilayaasha ahaa wa kaana xaqan calaynaa nasru lmuminiin waxaana dusheeda xaq ku ahaaday oo ku sugnaaday annaga isa saarnay baa ilaahay yidhi hiilinka muminiinta inaan u hiilino hiilka muminiinta annaga isa saarnay waa dhab baa ilaahay yidhi waxaan rumaysannahay maalinta aakhiro in ay tahay maalinta xisaabta iyo abaalmarinta iyo in awliyada alle ay janno gelayaan cadowga allena uu naar gelayo alle waxa uu yidhi subxaanah waladaaru laakhirati khayrun liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun daarta dambaa u khayr badan kuwa ilaahay ka baqaya miyaydaan wax garanayn wuxuu kaloo alle yidhi subxaanahu watacaala sunnat allahi fi ladiina khalow min qablu wa kaana amrullahi qadaran maqduura taa la soo sheegay waa ilaahay sunnadiisa iyo caadadiisa uu kula dhaqmayey waxa weeyaan ummadihii tegey وكان أمر الله قدرا مقدورا إلهي أمر كي سنة مد وحويان قدرا أو جانجوان أو لجانجوي بو هذا وقت جي يحل جلو تغلي كوي ما نيو وحكلو إلهي سبحانه وتعالى يري إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدرا إلهي ومد أرن كيسا يوحو دون يو غار يو كسل غار يو وي أو كدبين يا إلهي سبحانه وتعالى شيء كستوحو إيالي قدر جانجوان بو إيالي وقتي هالنقطة إيا قياس بهالنقطة شيء والبا إلهي قدر بو إيالي nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu islaamnimada ku fasiray islaamnimadu uu fasiray wuxuuna ku fasiray wuxuuna yidhi islaamnimadu waa in la qiro islaamnimadu waa in la qiro alle mooye alle kale inaanu jirin muxamedna sala allahu calayhi wasalam inuu yahay rasuulkii alle in salaada la oogo zakada la bixiyo xajka la tago ciddii awoodda tiirka koowaad ee islaamnimada waxa weeyaan ee ah shahaadateynka waa in alle keligiis la qiro waxaa soo gudagelaya in cibaadada oo dhan alle keliya uu xaq u leeyahay cid kalena aanay xaggeeda waxba loo leexin karin cidday doonto ha ahaato nebi ha ahaato malag ha ahaato saalix ha ahaato iyo cid kasta oo kale toona wuxuu ilaahay yidhi subxaanahu watacaala yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waaladiina min qablikum lacallakum tattaquun dadow ka baqa dadow caabuda rabbigiinnii idin abuurtay idinkay ummadihii idinka horreeyeyba si aad ilaahay uga baqdaan wuxuu kaloo ilahay yidhi subxaanahu watacaala falaa tadcu maca allahi ilaahan aakhara fatakuuna min almucadabiin ha caabudinin ilaahay cid kale hala caabudin ilaahay maciisa ilaah kale ha caabudinin haddaad saas noqoto waxaad ka mid noqon haddaad sidaas samayso waxaad ahaanaysaa kuwa la cadaabaa ka mid noqonaysaa wey alle wuxuu yidhi subxaanahu watacaala qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum ahlulkitaab waxaad ku tidhahdaa kaaleya ahlulkitaabow u kaaleya kelmad aynu u wada simannahay oo inaga wada dhexaysa innaga idinkuba waa anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shayan waa inaynan ilaahay caabudin oo aynaan wax kale ilaahay la wadaajin waa kelimatu tawxiide kelmadda u kaalaya walaa yatakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah iyo inaynan inaanay qeybteenba qeybta kale ka samaysan ilaahyo ilaahay ka sokeeya subxaanahu watacaala fain tawallow haddaad jeesataan hadday jeesadaan faquluu waxaa tirahdaa ishhaduu bianna biannaa muslimuun markhaati kaca oo markhaati ka ahaaba annaga muslimiin baana ilaahay baan u hoggaansanay subxaanahu watacaala wuxuu kaloo jala wacalaa ilaahay yidhi wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa huu wain yuridka bikhayrin falaa raadda lifadlih yusiibu bihi man yashaau min cibaadih wahuwa algafuuru raxiim wain yamsaska allahu haddii ilaahay kugu taabto oo kugu rido bidurin dhibaato hadday kugu dhacdo kugu taab ilaahay kugu taabto falaa kaashifa lahu ilaa huu cid kaa faydaysaa dhibaatada ma jirto ilaahay mooye wain yuridka bikhayrin haddii uu ilaahay khayr kula doonana falaa raadda lifadlih fadligaa ilaahay iyo dheeraadka ilaahay cid kaa celin kartaa ma jir cid celin kartaa ma jirto ilaahay wuxuu siinayaa addoommadiisa ciddii addoommadiisa ka mid ahba wuxuu doono siinayaa yusiibu bihi man yashaau min cibaadih ciddii uu doono addoommadiisa ka mid ah ayuu wuxuu doono siinayaa wa huwa alghafuuru raxiim waana alla dembi dhaafo badan oo naxariis badan sidoo kale tawxiidka waxaa ku laran nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo la qiro nebinimadiisa waxaana ay keensanaysaa in warkiisa iyo awaamirtiisa la yeelo in loo hoggaansamo la rumeeyo wixii uu sheegay in cibaadada looga daydo oo jidkii uu nebi maxamed calayhi salatu slam ilaahay ku caabuday ama cibaadada ilaahay u maray in la maro waayo cibaadada alleh ma ansaxayso waddo iyo qaab aan ahayn middii uu nebi maxamed calayhi salatu salaam ilaahay ku caabuday wuxuu alle yidhi subxaanahu wa tacaala laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim dhab ahaan waxaa idin yimid dadow rasuul idinka idinka mid ah naftiina ah ka mid ah oo bashar idinkeeda la mid ah waxaa ku adag wixii idinka idin dhibaya wuxuu aad ugu dadaalayaa inaad mu'miniin noqotaan oo iimaan yeelataan buu idinkula dadaalayaa ra'uuf bilmu'miniina ra'uufun raxiim mu'miniintana aad buu ugu turitaan in naxariis badan yahay waxa uu rabbi subxaanahu wa tacaala isagoo ka warramay ahlu kitaab yidhi الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وحليباني كوا راعي الرسول كالنبي قاه إيه أمي قاه وحويان وحنقرن وحميل كويا لان أنا آخرنا سيدي هو يدي كل شيء رسول كاه كوا راعي الذي يجدونه مكتوبا عندهم كاس أو أي أرك هيليان كتبتوذين وكو قرنا سيفوين كيس أي كو قرنا كتبتوذا توراة إنجيل أي كو قرناوي sidoo kale ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi wاlrasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir dalika khayrun waaxsanu ta'wiila haddii aad wax isku qabataan dadow arrin un haddaad isku qabataan u celiya arrintaa xalkeeda ilaah iyo rasuulka u celiya kitaabka ilaah iyo rasuulka sunnadiisa u celiya in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddii aad tihiin kuwa ilaahay aakhira rumaysan sidaa yeela wey dalika khayrun waaxsanu ta'wiila sidaa inaad ilaha iyo kitaabkiisa iyo sunnada nabiga u celisaan ayaa idin khayr badan wa axsanu taawiila taasaan idin caaqibo wanaagsan wey in la qiro nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa ay meesha ka saaraysaa ishaysiga kala duwanaanshiyaha ummadda wayna midaynaysaa il keliya iyo masdar keliya ayayna ka wada qaadanayaan cibaadadooda taasi waxay keenaysaa in alle aan lagu caabudin kitaabka iyo kitaabka iyo sunnada wixii ku sugan waxaan ahayn lagana fogaado bidcada sidaas ayayna ummaddu ku midoobaysaa qalbiyaduna qalbiyaduna isku jeclaanayaan wey tiirka labaad ee islaamnimada waa salaada oo la oogo salaadu waxa ay hagaajinaysaa xiriirka u dhexeeya addoonka iyo rabbigiisa waxa ay sabab u tahay in addoonka uu ka badbaado cadaabka alle waxa ay hagaajinaysaa wakhtigiisa waxa ay addoonka dareensiinaysaa in uu alle ilaalinayo oo uu la socdo muraaqabada ilaahay waxa ay u tababaraysaa qofka maaraynta noloshiisa iyo wakhtigiisa sidoo kale salaadu waxa ay dahirinaysaa qofka jirkiisa iyo qalbigiisaba salaada jamaacada lagu tukado waxa ay xoojinaysaa isku xirnaanta bulshada waxayna u horseedaysaa in ay isjeclaadaan alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa waqumuu lilaahi qaanitiin ilaaliya dadow salaadaha shanta ah ee waajibka idinku ah salaada dhexena si gooniya u ilaaliya waa salaada casare waquumuu lilaahi qaanitiin ilaahayna isu taaga oo caabuda idinkoo adeecaya idinkoo aamusan ina salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar wuxuu kaloo ilaahay yidhi subxaana wa tacaala salaada waxa ay reebaysaa xumaanta iyo fuxshiga iyo munkarka ay reebaysaa waladikrullaahi akbar xuska ilaahay baana ka weyn wallahu yaclamu maa tasnacuun ilaahayna waa ogyahay waxa aad samaynaysaan sidoo kale ilaahay wuxuu yidhi ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaadu waxay ahaatay mu'miniinta korkooda mid waajib ku ah waana wakhtiyaysan tahay baa ilaah yidhi wuxuu kaloo alla yidhi subxaanahu watacaala qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun dhab ahaan waxaa liibaanay mu'miniinta mu'miniintaasoo salaadooda ku dhex khushuucaysa baa ilaah yidhi wuxuu kaloo jala wacala ilaaha yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faغsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn mu'miniintow dadka mu'miniinta ahow markaad doontaan inaad salaad tukataan oo salaada u kacdaan horta soo weysaysta oo waxaad dhaqdaan wejiyadiinna iyo gacmihiinna ilaa suxullada sidoo kale waxaad masaxdaan madaxyadiinna lugihiinana dhaqa ilaa anqowyada wain kuntum junuban fataharuu hadday janaabo idinku dhacdo janaabo qabtaana tahaaro qaata oo qubaysta baa ilaahaydi wuxuu kaloo yidhi jala jalaaluh waaqimi salaata طarafay الnahaar wazulafa min allayl ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikraa lildaakiriin salaada oog maalinka labadiisa dacal oog waa salaadihii shanta ahaabaa ku jira waa duhurkii waa salaadii subaxi salaadii casar iyo duhurkii iyo maqrib casarkii iyo maqribkii weeye darafay nahaar afartii waqti baa ku jirta wazulafa min alleyl iyo habeenkii qayb ka mid ah shantii salaadood ayaa meesha soo gelaysa ina alxasanaati yudhibna sayi'aat salaadaha wanaagyaasha iyo xasanaadka iyo khayrka oo la sameeyo waxay meesha ka saarayaan xumaanta dalika dikraa lildaakiriin taas waa dadka waxa weeye waa waano lidaakiriin kuwa waano qaadanaya ilaahay xusaya tiirarka tiirka saddexaad ee islaamnimadu waa zakada zakadu waa in aad bixiso qayb gaara oo xoolahaaga ka mid ah iyadoo la siinayo cid gaara zakadu waxa ay bulshada ku soo celinaysaa waxtar waxa ay kor u qaadaysaa dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha naftuna waxa ay ka tahiraysaa bukhliga iyo danaysiga waxa ay nafta baraysaa waxbixinta waxa ay daboolaysaa baahida kuwa baahan waxa ay xoojinaysaa xiriirka bulshada dhexdeeda ah waxa ay abuuraysaa isjacayl isku soo dhowaansho iyo isku tiirsanaanta bulshada wuxuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala wa aatu zakaata wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah ina allaha bima tacmaluuna basiir zakada bixiya waxa aad hormarsataan oo naftiina u hormarsataan oo un khayr un ah ilahay agtiis aad ka helaysaan ilahayna waxa aad samaynaysaan wuu arkayaa wuxuu kaloo ilahay yidhi subxaana wa tacaala waraxmatii wasicat kula shay naxariistaydu shay walba waa ay gaadhay fasaaktubuha liladiina yattaquuna wayu'tuuna azakaata waladiina hum biaayaatina yuuminuun waxaan u qorayaa u waajibinayaa kuwa ilaahay ka baqaya oo sakada bixinaya iyo kuwa aayaadkayga rumaysan wuxuu kaloo ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum wtuzakiihim biha wsali calayhim ina salaataka sakanun lahum wallahu samiicun caliim zakada ka qaad xoolahooda zaka ka qaad sadaqa ka qaad taasoo tahirinaysa oo tasgiinaysa aad ku tuahiruhum watuzakiihim biha taasoo aad ku taskiinayso ku tahirayso oo dunuubta aad lagaga maydhayo bukliga iyo xumaanta lagaga nadiifinayo wasalli calayhim una ducee ina salaataka sakanun lahum salaadaada xasilooni bay u tahaye wallahu samiicun caliim ilaahayna waa alla maqal badan aqwaasha addoomaha caliim weeyaan afcaashooda wuu ogyahay wey ilaahay subxana wa tacala wuxuu kaloo yidhi inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin waalcaamiliina calayha waalmu'allafati quluubuhum wafi riqaabi waalghaarimiina wafii sabiili illaahi wabni sabiili fariidata min allahi wallahu caliimun xakiim sadaqooyinka waxaa iska leh zakooyinka waxaa iska leh dadka fuqarada ah iyo dadka masaakiinta ah iyo dadka ka shaqaynaya ee ku howlan ururinteeda iyo ilaalinteeda iyo dadka quluubtooda la soo jiidanayo islaamnimada la jeclaysiinayo iyo xoraynta addoomaha in lagu bixiyo iyo walkhaarimina kuwa deemaysana deynta cuslaysay oo iska bixin kari waayey wa fii sabiili illaah ilaahay diintiisa iyo dadka jihaadka ku jira wabni sabiili iyo kuwa musaafirka ah ee midka in waddo ah oo waddada maraya musaafirka ee saxiid uu ka go'day waa waajib ilaahay jaangooyey waa jaangon ilaahay xaggiisa laga jaangooyey weeye zakada iyo cidda la siinayaba wallahu caliimun xakiim ilahina waa alle cilmi badan oo falsanoo shay kasta halkii ku habboon dhigaya tiirka afraad ee islaamnimada waa soonka bisha ramadaan soonka bisha ramadaan waxa uu naftu barayaa samirka iyo iska caabinta waxyaabaha ay naftu jeceshahay waxa uu qofku dareensiinayaa baahida baahida kuwa wax la-aanta ahi ay qabaan wakhti kasta waxa uu naftu waxa uu naftu ku tarbiyeynayaa in ay ka adkaato dhaqamada xunxun ee ay la qabsatay wuxuu qalbiga ka saarayaa kibirka iyo adduunye jacaylka wuxuu wuxuu barayaa isdhuldhigga waxa uu jirka ka helayaa caafimaad ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun dadka mu'miniinta ahow waxaa laydinku waajibiyey soon sida ummadihii idinka idinka horreeyba loogu waajibiyey oo kale sidaad ilaahay uga baqdaan ayaaman macduudaat maalmo kooban soonkooda laydinku waajibiyey faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin qofkii idinka idin ka mid a ee xanuunsan ama safar ku jira oo musaafir ah oo afura fa ciddatu min ayaamin ukhar waxa uu soomayaa maalmo kale ayuu soomaya tiradii waa furay ah wacala aladiina yutiiquunahu kuwa aan karaynna oo aan soomi karin oo da hayse darteed ama xanuun aan bogsiimo lahayn dartiis u soomi kari waayey fidyatu acaamu miskiin waxa ay bixinayaan fidyo miskiin quudintiisa ah ayay siina bixinayaan maalintiiba hal mid bay bixinayaan faman tatawaca khayran fahuwa khayrun lah qofkii khayr dheeraada la yimaadaa oo kororsadana oo ay u khayr badan tahay waan tasuumuu khayru lakum soonkiina idin khayr badan baa ilaahay yidhi in kuntum taclamuun haddaad tihin kuwa og faa'iidooyinka iyo waxaa ku jira tiirka shanaad ee islaamnimada waa xajka waa booqashada beytka alleh si loogu soo guto acmaasha xajka waxaa kale oo ku sugan waanada iyo isxasuusinta weynida alleh iyo awaamirtiisa si ay naftu u qaadato u aqbasho iyadoo raalli ah oo aan la khasbaynin ilahay awaamirtiisa xajka waxaa ku sugan nidaam bulsho quudin cunto maadaama la gowracayo hadyigii nadarkii iyo fidyadii sidoo kale waxaa xajka ku sugan wakhtiga oo la ixtiraamo loogana faa'iidaysto wixii waxtar leh alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waatimu alxaja waalcumrata lilah fain uxsirtum fama staysara min alhadi xajka iyo cumradaba ilaahay dartii u dhammaystira haddaad bilowdaan fain uxsirtum haddii la idinka odoomiyo oo laydinka hor joogsado ood gaari kari weydaan halaalooba famastaysara min alhadyi wixii idin fudaado hadiya gowraca wuxuu kaloo ilaahay yidhi subxaana wa tacaala alxaju ashhurun macluumaat xajku waa bilo la yaqaan faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj qofkii bilahaasi dhexdooda xaj xidhaa waxa weeye uma bannaana inuu galmo iyo waxyaabaha dumarka ku saabsan sameeyo fasqinimo cay iyo aflagaado iyo wax faasiqnimoa inuu la yimaado iyo murantoona xajka dhexdiis wamaa tafcalu min khayrin yaclamu llah waxlay waxaa samaysaana ilahay waa idin ogyahay waxlay waxaa samaysaan oo khayr ah ilahay waa idin ogyahay watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa sahay qaata markaa xajka aadaysaan sahay la qaata waxa ugu khayr badan alla kacabsiga wattaquuni ya ulil albaab aniga iga baqa kuwa caqliga u saaxiibka ahow wuxuu kaloo ilahay yidhi subxaana watacaala faida afadtum min carafaatin fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam wadkuruuhu kamaa hadaakum wain kuntum min qablii lamin addaaliin marka aad ka soo gadoontaan carafa ee aad u soo socotaan musdelifa fadkuru llaha ilaahay xusa cinda almashcari alxaraam oo aad timaadaan mashcari xaraamka halkaa ilaahay ku xusa wadkuruuhu ilaahay xusa kamaa hadaakum hanuunka hanuuninta uu hanuuniyey darteed ilaahay u xusa wain kuntum min qablii lamin addaaliin intaanu ilaahay idin hanuunin waxaad aydan kuwa dhunsan ilaahay beytkiisa xurmada leh dadkii soo xajiyayow sidaad arkaysaan shaqada adag ee ay hayso boqortooyada sacuudi carabiya ee ku aadan daryeelka iyo danaynta sarraysa ee labada xaram ee sharafta leh iyo goobaha kale ee barakaysan ay daryeelayso iyadoo adeegyada sarreeya ay u qabanayso dadka xujayda ah iyadoo ay matelayaan hay-adaha u xilsaaran adeega xajka iyo ciidamada amniga taas ayaa suurto gelisay xujayda inay acmaashooda u gutaan si deggan oo fudud oo xasilooni leh qofka muslimka ah waxaa waajib ku ah inuu ilaaliyo nidaamka toosinta iyo hagista hay-adaha ka shaqeeya arrimaha xajka waxaana qayb ka mid ah waxyaabaha waana qayb ka mid ah waxyaabaha maqaasida shareecada islaamka waana waajib diini ah iyo mid akhlaaqeed iyo habdhaqan xadaaradeed kaas oo muujinaya iskaashi dhab ah iskaashi iyo isku tiirsanaan taasoo keenaysa habsamayu socodka xujaajta ee gudashada acmaasha xajka si dhib yar ilaahay beytkiisa xurmada leh dadkii soo xajiyayow nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu istaagay carafa kadib markii uu khudbadeeyey ee uu tukaday duhur iyo casar oo la ysku daray oo weliba la gaabiyey wuxuu taagnaa ilaa ay qoraxdu dhacaysay kadib wuxuu aaday musdelifo halkaas ayuu maqhribkii oo saddex ragcadood ah ku tukaday iyo cishihii oo laba ragcadood ah wuuna isku daray halkaas ayuuna beriyey subaxdii ayuuna halkaa ku tukaday markaasuu halkaa fadhiistay isagoo alle xusaya ilaa ay qoraxdu soo casaatay kadibna waxa uu aaday minaa ayuu aaday wuxuu uu soo dhagax tuurtay toddoba jeer ayuu jamaraadka jamarada weyn waxa weeye kusoo dhagax tuurtay kadibna waxa uu gowracay hadyigiisii madaxa ayuuna xiirtay sidaas ayuuna ku xalaaloobay xalaalowgii koowaad intaa kadib waxa uu aaday beydka xurmada leh toddoba jeer ayuu ku tawaafay kacbada sharafta badan tawaaful ifaada kadib waxa uu ku laabtay mina isagoo bariyey halkaas isagoo barinayay halkaas dhagaxna tuuranayay maalmihii saddexda ahaa ee ayaamu tashriiqa maalin kasta waxa uu jamaraadka tuurayey kow iyo labaatan jeer isaga oo ka bilaabayey jamrada yar kuna xijinayey tan dhexe kadibna waa uu ducaysanayey wuxuuna ugu dambaysiinayey tan weyn ee jamratul caqaba qofkii laba maalmood kusoo degdegana waa ay u bannaan tahay alle subxaana wa tacaala wuxuu yidhi faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru llaha kadikrikum aabaa'akum aw ashadda dikraa famin annaasi man yaquulu rabbana aatina fi dunya xasana fi dunya wama lahu fi laakhirati min khalaaq ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب marka aad soo gudataan acmaashiina xajka ilaahay xusa sidaad aabiyaashiin u xusi jirteen iyo si ka daranba dadku waxaa ka mid ah qaar adduunye doon ah oo odhanaya ilaahu adduunyadun wanaag igu sii kaa aakhiro waxba kuma laha waxaa kaloo dadka ka mid ah qaar qaar odhanaya ilaahu adduunkan wanaag nagu sii aakhirana wanaag nagu sii cadaabka ila- cadaabka naareedna naga badbaadi kuwaas waxay leeyihiin baa ilaahaydi wixii ay kasbadeen oo wanaag ahaa qaybtiisay leeyihin qaybbay ku leeyihiin ilaahay numidii xisaabtiisu degdegta wey wuxuu kaloo ilaahay yidhi wadkurullaha fii ayaamin macduudaat xusa ilaahay maalmo tiro ah- maalmo kooban oo tiro ah oo maalmihii ayaam tashriiq ahaa faman tacjala fii yowmayn qofkii laba maalmood gudahood ku degdega oo ku dhammaysta falaa ifma calayhi dembi korkiisa ma aha waman ta'akhara falaa ifma calayhi qofkii daaha oo saddexda maalmood dhammaystirana dembi korkii ma aha liman ittaqaa qofka ilaahay ka baqaya wattaquu llaha waaclamuu annakum ilayhi tuxsharuun ilaahay ka baqa oo ogaada ilaahay xaggiisa laydin soo xashirinayaaye ilaahay beydkiisa xurmada leh dadkii soo xajiyayow maalinkiina kan ah waa maalin fadli badan oo alle naarta uu ka xoraynayo addoommaha wuxuuna u soo dhowaanayaa ilaahay addoommihiisa malaa'igtiisa malaa'igtiisa ayuuna ugu faanayaa dadka banka carafa taagan sidaa daraaddeed waxaad badisaan maanta ammaanta alle iyo xuskiisa iyo baryadiisa subxaanahu wa tacaala maadaama meeshan ay tahay meel ducada lagu aqbalo alle waxa uu yidhi subxaanahu wa tacaala waqur- waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin rabbigiin wuxuu yidhi dadow ibarya addoommadeediiyo ibarya waa idinka ajiibayaaye kuwa iska kibirsiinaya iska weynaysiinaya inay aniga ibaryaan oo icaabudaan waxay geli doonaan naarta jahannama iyagoo ku waaraya ducadii iyo gabagabadii ilaahayow dembiga yaga dhaaf ilaahow arrimaha yaga fududee ilaahow ubadka noo hagaaji ilaahow jannadaada nagee ilaahow cadaabkaaga naga ilaali ilaahow xajka ilaahow xajka ilaahow xajka da- iyo daacadaada naga aqbal ilaahow noogu kaalmay xuskaaga iyo shukrigaaga ilaahow cibaadadaada wanaagsana noogu kaalmee ilaahow muslimiinta bari iyo galbeedba xaalkooda ilaahow hagaaji ilaahow laabtooda isu fur arrimahooda hagaaji waxaad dhexdooda dhigtaa isjecayl ilaahow hagaaji xaalka walaalaha iyo reer falastiin kooda baahan ilaahow dhergi kooda dayacan ilaahow oo bilahoyga ilaahow hoy sii kooda baqaya ilaahow amni sii sharta cadowgoodana ilaahow kaga filnow ilaahow madaxda muslimiinta waafaji khayr oo dhan waxaadna ka dhigtaa kuwo hanuunka iyo alla kacabsiga sabab u noqda ilaahow adeegaha labada xaramayn boqor salmaan bin cabdilcasiis iyo dhaxal sugihiisa amiir maxamed ibnu salmaan ilaahow waafaji khayr oo dhan ilaahow ka abaalmari wanaagga iyo khidmadda ay u adeegayaan ay u qabanayaan islaamka iyo muslimiinta subxaana rabbika rabi اlcizati cama yasifuun wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cala nabiyina muxamed